magacaygu waa baashi cumar halkan waxaan ku duubayaa cod tijaabo ah dowladda turkiga ayaa si kulol u cambaaraysa qaraxii lagu hobtay shalay oo ahayd taariikhda afar iyo tobankii oktoobar labada kun toddobiyo tobanka ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaanna isgooska soobe oo ahayd meel aad u mashquul ah oo ku yaaleen goobo ganacsi iyo hoteelo warar qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda turkiga ee muqdisho ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid aad loogu naxo oo lagu xasuqay shacab aan waxba galabsan waxaa si kulul u cambaareynanaa qarixii argagixise ee ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay safaaradda turkiga ee muqdisho